معشر السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفات مع النفس أو وقفة مع النفس waxaanu shaki ku jirin maanta caalamka islaamka muslimiintu meel kastoy joogaan inay rajo qabaan inay amal ka dhex guuxaya laabahooda iyo maankooda iyo maskaxdoodaba waxaanu shaki ku jirin da-weyn iyo da-yar iyo da-dhexaba dareen aad u qadhaadh murun kalcalqami in ay dhadhansadaan dadka maanta iimaanka iyo islaamka laga helay caalamka korkiisa saaran way laabtooda iyo maskaxdoodaba ka guuxayso hadalladii laga helay ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ay odhan jireen mataa nasrullah alaa ina nasr اllahi qariib ilaahayna ugu jawaabi jira subxaanahu wa tacaala xilliyadan aan ku noolnahay iyo zamanadan iyo dhalaarahan iyo ayaamahan aynu joognaba dareen waxaa inagu jiro ah xaqiijin la xaqiijiyo hadalkii nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam xadiiskii ina allaha yabcaثu calىa ra'si kuli miئati caami lihadihi اlummati man yujadidu laha diinaha boqolkii sane xidhmaba ilaahay ummaddan wuxuu u soo diraa cid jadiidisa diinta jadiidintaa la jadiidin diintuna aayad qur'aanana lagu dari maayo xaasha lilah laa ya'tiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziil axaadiid kaloo la isku akhriyana ma jirta waa intii nebi maxamed ka tegey sala اllahu alayhi wasalama tajdiid jadiidintaa iimaanka iyo islaamka iyo cibaadada iyo mucaamalada iyo akhlaaqda iyo suluuka iyo jihaadka iyo dhaqanka iyo intaasoo idin la jadiidine boodhka laga jafi waa hididiile maanta qof kastoo muslin iyo meel kastuu jooga oo ku nool yahay socdaalka intaa leeg in badanna soo socday waxaa daruuri ah inuu leeyahay istabyo ama inuu leeyahay maraaxil qofku uu ku simbereerexdo abubakr sidiiq baa laga hayaa radia allahu canhu wa ardaah oo ku celcelin jiray ku celcelin jiray addunyaa waاnnafsu wاlhawaa wاshayطaanu kulluhum acdaa'ii fa ayna alkhalaasu addunyaa adduun jacayl maalintii la soo qaaday maalkii baxrayn abuu cubaydata bni caamir اljaraax radia allahu canhu uu keenay ee salaad subax ay saxaabadu la tukadeen nebiy lmustafaa sala allahu calayhi wasalama ay abuu cubayda bnu jaraax arkeen ay jaleecsadeen inuu fadhiyo ay ogaayeenna hawshuu u baxay iyo wuxuu keenay ayaa markii la tasbiixsaday hawshii dhammaatay bay saxaabadii dhaqso masaajidkii uga bixi waayeen nebi maxamed baa ummaddiisii la hadlay sala allahu calayhi wasalama xubu dunya wuxuu yidhi wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum ummaddaydiyey allaan ku dhaarto nebi maxamed baa dhaartay sala allahu calayhi wasalama saboolnimo iyo danyarnimo iyo faqiirnimo idinka baqi maayo buu yidhi ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم waxaan idinka baqi buu yidhi laakiin albaabada adduunka in laydin furo addunyaa kadibna aada u beratantaan yaa in badan lahaaniyo in badan aruursan oo kuwa kale xagaldaac iyo damac ku reebi doona kadibna fatuhlikakum kamaa ahlakatum ummadihii idinka horreeyaba adduun jacayl baa lagu halaagee inay idin taasaan idinka baqayaa buu nebi maxamed yihi sala allahu calayhi wasalam idan hadalkaynu isleenahay maanta wax iska idhaahda wakhtigaa kooban ilaahay haynoo barakey insha allah waxa weeyaan socdaalkaa dheer ee meeshaa dheer loo socdo ee meeshaa dheer ay tahay ilaahay in subxaanahu wa tacaala la raaligeliyo ilaahay inuu raali inaga noqdo dhaarta yowma alqiyaamana weji iftiimayo cad ilaahay inaan la hor istaagna subxaanahu wa tacaala innagoo oon bedelin oon siyaadaynin oon nuqsaamaynin oo xada aan la imanin ilaahay subxaanahu wa tacaala raalinimo inuu ilaahay taaj alwaqaar inuu ina huwiyo socdaalka loo socdaa waa inahaawey intan adduunkaan ku noolnahayna waxaanu shaki ku jirin inuu meelo badanoo lagu simbireerixda inuu leeyahay tajdiidkaa diintaa la tajdiidin ee diintaa islaamka dib dambe ummaddii loogu dhex faafin oo wanaaggii dheeraa dheeraa dheeraa ee quruxda badnaa uu nebi maxamed ka tegay sala allahu calayhi wasalam ay ummaddani dib ugu soo noqon doonto markhaatina taariikhdaa ka kici zamankan ku noolnahayna waa ka markhaati ummaddani inaanay qiimo marnaba marnaba marnaba aanay ku lahaan doonin ilaa ay ku noqoto wixii ay nebi maxamed ka dhaxleen sala allahu calayhi wasalam intaa wax ka duwan ciddii ummaddan ugu baaqdaana waa jid qaldan iyo majar habaabin iyo meel hore loogu lumay oo hore loogu dumo markale haddana dib ha loogu noqdo ay tahay inahaasi waxay u baahan yihiin rag bay u baahan yihiin qur-aanku sidaasunbuu ahaa min maalintuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ka geeriyooday yabtada'u bilfaatixati wayantahi binnaasi bayna dafatay lmusxafi qur'aanun ya'tii ilayna bilmutawaatir sidaasay culammadu usulka ay ku tacriifiyaan saasa ku qoran quraacdurabbidhaasda waa ku bilaabmaa faatixana waa ku dhammaadaa dafatay lmusxaf buu ku jiraa ataa ilayna bisiiqati lmutawaatir mutawaatirna waa inoogu yimid oo laa shaka fiih sidaa unbuu ahaani ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa ilaaliyey inaan waxna lagu darin waxna laga nusqaaminin innaa naxnu nazalna dikra wainnaa lahu laxaafiduun wax allaala wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha ilaahay waxyaan lagu darin waxyaan laga nusqaamin hawl kuu taalla maaha ilahay baa la wareegay subxaanahu wa tacaala adi hawsha iyo ani hawsha ii taalla waa fuli aayadaha ilaahay aayadaha anaa ilaashadoo soo dejistay malaku jibriil u soo dhiibtay qalbiga nebi maxamed dejiyey sala allahu calayhi wasalama isagaa idin soo gaadhsiiyey saxaabo saalixiina idin soo gaadhsiiyey xilli kastood joogtaan idinku fuliya uun waxa kitaabka ilaahay ku dhex jira amaa ilaalintiisa in la taxriifiyo ama la tafsiiriyo ama jid cidlo alla mariyo ha ka baqina anaa la wareegay buu yidhi alla sarreeya subxaanahu wa tacaala idan qur-aankaasi wuxuu u baahan yahay rag qaaduu u baahan yahay rag qaada ayuu qur-aanku u baahan yahay oo laabtiisa laabtooda dhiga fahamkooda geliya habeenkii u soo jeeda zamakshari wadaad la odhan jirayo kitaabkan kashaafka qoray alluqawiyaat ninka leh yaroo iska dhutihi jiray buu ahaayo kawsaj gadh isku jooga ma lahaynoo waxaa la yidhaahdaa alkawsaj alacraj in yar buu lahaan jiray baa la yidhi ayaa tafsiirkii markuu dhameeyey zamakshari ayuu ka sheekayn jiray markaasuu odhan jiray sahariye litanqiixi alculuumi aladu lii min wasliqaaniyatin waxallii وتمايلي طربا لحل عويسة أحلى من الشوكاء والدوكاء أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما ثم تريد بعد ذلك لحاقي soo jeedka habeenkii aan soo jeedo buu yidhi aayadaha qur-aanka aan la soo jeedo ayaa rag badanoo heesa maala yacni wax maala ku raaxaysta kaasaa iga qiimo badan buu yidhi luxidda madaxayga aan luxa buu yidhi arrin igu cusleydoon xalliyo arrin mas'alad aan dhan dhigo kitaabka ilaahay ka helo buu yidhi marka arrintaa ilaahay ii furo madaxaan luxo buu yidhi farxadda ayaa iiga roon buu yidhi ragga jublaha ciyaaro buu yidhi habeenkii o dhan baan soo jeedaa buu yidhi kitaabka ilaahay baan la soo jeedaa adna khuuraad la hurudaa hadhowna meeshaan ka hadli baad ka hadli buu waad soo ag istaagi doontaa buu yidhi idan in kitaabkan ilaahay lala noolaado oo juhdi badan la geliyo ilaahay subxaanahu wa tacala u soo dejiyey ragna in loo helo rag qaadana in loo helo wuxuu yidhi imaam abulxasan inadawi raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica caalim hindi ah culammadii mucaasiriinta ah raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi laa budda min intaaji arijaali aladiina yaquumuuna biاddacwati wayuriiduuna dafataha laa budda buu yidhi in lasoo saaro juhdi badan badan badan lagu bixiyo rag diintan ilaahay qaada oo dacwaddan ilaahay faafiya oo garhwadeen u noqda waa in la helaa buu yidhi in allaala inta ay bulshadu ay soo saari weydo umma diinteeda falowlaa nafara min kulli firqatin طaa'ifaة liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yacdaluun in inta la heli waayo firqadaas diintan xambaaraysaee ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala hagaysa haddii la waayi waayo buu yidhi waxaa shaki aanu ka jirin buu yidhi inay bulshadaasi bulsho kacday inay tahay bulshad muflis ah inay tahay hadday soo saari weydo cid diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala xambaarta inta aanad bulshada agagaarkaaga iyo mujtamac iyo agagaarkaaga waxba aanad ka sheeginna alxakiim samnuun xukamadii muslimiinta soo maray raxmat ullaahi calayh isna wuxuu yidhi man tafarasa fii nafsihi facarifahaa saxat lahu alfiraasatu fii gayrihi wa axkamahaa qofka naftiisa fiifiiriye naftiisa ee eega cuyuubaha dhex jooga naftiisana ogaada kaasaa kale buu yidhi bulshada agagaarkiisa ku noolna inuu ogaado cuyuubteeda iyo wax meelaha ay ka dhutinayso kadibna wuu xakamayn karaa iyo wuu hogaamin karaa idan qof aan laakiin naftiisuba isaguba aan is ogayni carab baa tihi faaqidu shayi laa yucii faaqidu shayi laa yucii qof isaga waxba aan haysaninba muxuu dadka kale siini a sayidna ciisa calayhi salaam ba waxaa laga yidhaahdaa wuxuu odhan jiray ayuha alxawaariyuuna antum milxu acaami xawaariyiinay a idinkaa madaxdii cuntada lagu dareeye dhadhanka u yeelaya ah a yaa xawaariyuun antum milxu acaami faidaa fasada almilxu famaa yuslixu acaama milxigu naftiisu hadduu faasid noqdo cuntada lagu qurxinaye lagu dhanaanaynayey cuntadii maxaa lagu qurxin buu odhan jiray ciisa calayhi salaam idan eegitaanka aynu nafaheenna juhdi badan badan badan aynu gelinno waxa uu u yahay hididiilo iyo horumar iyo wuxuu u yahay horodhac wuxuu u yahay nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala imaam alhudaybi raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica oo dhowr iyo labaatan sanno ku xidhnaa jeelalkii masaarida jamaal karbaashi jiray ayaa markuu soo baxay kitaabkiisii qiimaha lahaa uu qoray ducaatun laa qudaa war dadka diintuun baan ugu yeedhanaaye annagu maxkamad ma fadhino qaadiyiin ma nihin buu yidhi dad dacwadooda baan nahay ayaa kelmadihiisii baaqi ahaa imaamka waxaa ka mid ahaa isna yaa shabaaba alislaami aqiimuu dawlata alislaami fii nufuusikum tuqam lakum calaa waaqicikum dhallinyaroy diinta islaamka qalbigiina ku ooga qof kasta qalbigiisa hadduu diinta ilaahay ku oogo ku fuliyo qalbigiisa iyo naftiisa de sow ma nihin majmuucaddada sow ma nihin qof walba naftiisa hadduu ku oogo soo nin walba iska ilaalin maayo xaqa qofka kale abu bakr sidiiq radia allahu canhu wa ardaa ayaa cumar bin khadaab qaadi ka dhigtay haa markaasaa cumar lix bilood toddoba bilood baa joogay buu yidhi maxkamat alqadaa cid is haysata ii iman weyday markaasuu cumar u tegay abubakr sidiiq abubakar oo shaqo ii dira buu yidhi cid lun baan fadhiyaa meesha cidi iguma timaada eh leesh leesh leanna qof walba naftiisuu xakameeyey haa qof walba naftiisuu ka adkaaday ha degdegin hana gefin buu ka bilaabay masaajid buu ku faafiyey masaajid buu ku qaabili jiray qalbiga muslimiintu taariikhdoodii dheereedee quruxda badnaydii masjid buu ahaa in allaale inta ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam masaajidada ay ka fogaadaan ama masaajidada la cilmaaneeyo sida kiristanka diinta kiristaanka laga dhigo inta la yimaado un salaad la yskaga dhaqaaqo wax badan ba aanay ahayn duurilcibaada keliya ay noqoto inta ay masaajidadu ay dib ugu noqdaan siduu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ka rabay quluubteennuna ay ku tacalluqto toddoba hadhka ilaahay dharaarta yowmaalqiyaame hadhkiisa maahine hadh kale aanu jirin waxaa fadhiista toddoba mid waxaa ka mid ahaa qof qalbigiisu uu ku xidhan yahay almasaajid intaasuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ka lahaa toddoba xadiidna waan kaaga tilmaamay oo nebigu ka hadlay qiimaha masaajidka iyo salawaadka uu ka leeyahay ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiix ahaa ee muslim man taطahara fii beytihi uma mashaa ilaa beyti min buyuuti illahi liyaqdiya faraydata min faraa'id illahi kanat khuطwataahu ixdaahuma taxuطu khai'a wاlukhraa tadfacu lahu daraja qofka gurigiisa ku weyse qaata guryaha ilaahay guri ka mida u dhaqaaqa inuu fariido faraa'ida ilaahay inuu guto labada tallaabo midna qaado midna uu dhigo tuu qaadana xumaan iyo dembi baa laga hoobaa tow kalena ajarkiisa ayaa kor loogu qaadaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam man hadaa ila almasjidi aw raax acadda allahu lahu nuzulan fi ljannati kulamaa hadaa aw raax xadiidkii bukhaari qofka xilli barqaamo xilli gabaldumay masaajid u dhaqaaqa labada xilliba xilliguu u dhaqaaqo guryaha ilaahay ilaahay wuxuu u dire u diyaariyaa dhaqaaq kastuu dhaqaaqa xagga masaajadaba nuusulan martiqaad meel la fadhiisiyo meesha ugu wacan ayuu ilaahay jannada ugu diyaariyaa inta masaajidka u dhaqaaqday nebiga laga haya sala allahu calayhi wasalam alladii tafuutuhu salaatu lcasri kaannamaa wutira fii ahli salaatalcasri qofka dayaca ee aan tukanin ee aan agtiisa qiimo aanay ku lahaanin cudur la'aan ha cudur la'aan qofka salaatalcasri dayaca wuxuu la mid yahay bu nebigu sala allahu calayhi wasalam sidii qof reerkiisi iyo ahligiisiyo idil waayey man salla albardayna dakhala aljanna labadaa xilli qofka tukada salaatu subxi waalcasri ee daa'ima dakhala aljannata qaala alfudayl ibnu ciyaad raxmat ullaahi calayhi raxmata waasica صاaxiب kitaaب الشفا في qdr المصطفى صلى الله عليه وسلم ma xuliyaت الجنة لأmة ma xuliyaت لhadiه الأmة ثuma laa tarىa lahaa cاashiقاa ma arag buu yidhi ummad loo qurxiyey jannada sida ummadda nebi maxamed loogu qurxiyey ee qur'aanku dhan walba uga yeelay وأصxaaب اليmiini ma أصxaaب اليmiin fي sidri مkhdوd وطلxi ممdوd وdili ممdوd وmاء msكوb وفاkihaة kaثيiرة laa مqطوucaة وlaa ممنوuعة وفruشhi اllahuma صl اllah أكبar ma arag buu yihi imaamku ummad janno loo qurxiyey oo si walba loogu sheego loogu yeedhayo jannada jannada kaalaya ثuma laa tarىa lahaa caashiqa ah haddana ma arko buu yihi dad cushaaqo meherka inay bixiyaan mahrالjannة inay bixiyaan oo xaggaa u dhaqaaqaan ma arkaya buu yidhi imaam fudayl raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica islaamku waa dacwad ka baranaya nabiyullaahi daa'uud calayhi salaam inaa sakharna aljibaala macahu yusabixna bilcashiyi waalishraaq yaa jibaalu awibii macahu wاطayr waalannaa lahu alxadiid nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam ilaahay wuxuu siiyey boqornimo iyo nebinimo ilaahay iskugu dara cid isaga ka dambaysa aanay hel aanay helaynin binasi alxadiid ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nebiyullaahi sulaymaan la yimid subxaana allah bilcashiyi waalishraaq aroorta waagu markuu baryey gabolku markuu dumay inuu subxaana allah subxaana allah subxaana allah inuu badiyo nebiyullaahi sulaymaan markuu la yimid buuruhuna ay kula celcelin jireen dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxa uu yidhi washadadnaa mulkah mulkigiisii waan adkeeyey buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala mulkigiisii muxuu ku adkeeyey yusabbixna bilcashiyi waalishraaq moxamed axmed araashid saaxib kitaab araqaa'iq waxa uu yidhi dacwatun taddaci annahaa islaamiya baaq sheeganaya ummad u nasab sheeganaysa inay ummad islaama inay tahay kadibna mulkigeeda alla aanu sugin subxaanahu wa tacaala waa ummad raggeedu aanay ka darsi dhiganin nebiyullaahi sulaymaan laa yusabixna bilcashiyi waalishraaq waxa inaga hor jooga gadaal baan ka sheegi doonaaye waxa inaga hor jooga gargaarka alla subxaanahu wa tacaala gaala iskugu keentimid maaha ee waxa weeye waxa inagu yar altasbiixa bilcashiyi waalishraaq intaynu taa la nimaadno aynu ahlilaah noqonno qalbigeennu duxo isheennu ilmayso xubnaheennu degaan quluubteenna saafi isku noqoto ahlillaahi aan noqonno waa in allaala intuu allah subxaanahu wa tacaala yidhaahdo waa ummad lagu aamini karo kitaabka ilaahay subxaanah aladiina in makannaahum fi lardi waxa ishu qabataa soo noqoshada qofka muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo noqdo u toobad keeno uu goosto inuu dacwadda ilaahay inuu u shaqeeyo oo ummadda ilaahaye mu'miniinta ahee muslimiinta inuu la qaado culayska ay sidaan innaa sanulqi calayka qawlan haqiila oo dacwadda islaamku waa dacwa culus tahay soo jeed bay rabtaa waxay rabtaa hadal waxay rabtaa maal juhdi bay rabtaa qofku marka uu goosto inuu ummaddaa la qaado aanu noqon daawade kubadda waad aragtay koob iyo toban iyo koob iyo toban baa baasha isku tuurtuura he inta kale way daawataa sacabkay tumaan haddii goolkan lagu dhaliyo qolaa sacabka la tunta haddii kuwan lagu dhaliyana qolaa sacabka la tunta ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maanta badankoodu waa daawadayaal ay isku daawanayaan harginka iyo hardimada adduunka islaamka iyo kayrkii maanta ka dhex jira inta uu adcafu liimaani waa inta sheegta tirada wallahi maanta islaamkii dhib ayaa haysata laakiin qofku inuu maydaankii inuu usoo dego oo dacwaddii inuu ka qayb qaato beru horu xaalkeenu inuu isbedeli lahaa soo biirkaa qofku ugu soo biiro dacwadda islaamka inuu wax ka qaado alif ha dhigo faataxada meel ha ka akriyo ha duceeyo meel hadduu maalqaban yahay maalkiisa ha bixiyo aftahan hadduu yahay islaamka siduu nebi maxamed uu ka ohan jiray sala allahu calayhi wasalam alxasaan ibna thaabit markay gabayaadii reer qurayshi nebi maxamed ceebeeyeen ay dhaleeceeyeen yaa xasaan uhjuhum uhjuhum uhjuhum wa ruuxu lqudusi yu'ayiduk yaa xasaan iga qaba buu yidhi ragga ugu shub gabayaabaha tahee ruuxu lqudus malaku jibriilna agtaaduu joogaayo wuu kuu hiilinayaa wax kale iska dhaafe aftahanimada carabku alla uu kuu geliyo mawhibad xagga alla ka mid ah ayaad islaamka ugu gargaari doontaa idan ummadda oo enerjigeeda iyo daaqadeeda oo dhan la wada qarxiyo siduu nebi maxamed sameeyey sala allahu calayhi wasalam ayuu gargaarku ku iman laakiin waxaynu dareennaa mar haddaynu waqafaatun maca nafsi qofku inuu yar hanbashleeyo ha yar hankashleeyo ha yar banjaro oo xoogaa futuur yar inuu ku dhaco dacwadii ka yar fogaado iska yar caajiso salaadihii hore sidii hore inaanu ku ahayn duruustii cilmiga inaanu sidii hore ku ahayn safka hore inaanu sidii hore inaanu ku ahayn ha aakhir shay markuu wadaadku allahu akbar safka dambe gadaal inuu kasoo xaaxaabsado markii horena muqadam uu ahaa oy xamaasadii ku jirtay oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeclaa halkay ka timid laba qodob baan ka tilmaami oynu iskaga caabini inaynanu hankashlaynin inaynanu dhexda ku banjarin inaynu adkaysanno biidni illaahi subxaanahu wa tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa qudha la saaro ilaahayna la kulmi axmed ibni xambal baa lagu yidhi imaam ahli sunnaa tahay caalimulummaa tahay sawdigan ordaya waxaa la arkay isagoo oo madiine dhex guclaynayo aad u socda markaasaa la yidhi imaam siddeed iyo toban sanaa lagu cadibay laba sanaa xadhig lagugu xidho gacmahaaga iyo lugahaagu isku xidhnaayeen fitnada intii laageed baad ka soo baxday waad sugnaato allah kuu gargaaray mar aayar iska socotid ood kolka iska nasatid ha muxuu yidhi axmed ibni xambal raxmatullaahi calayhi qaala min almaxdarati ila almaqbara almaxdara ila almaqbara almaxdara waa qalinkaynu ku bilownay looxaynu alif ba fa'aynu ku dhigan jirnay xibriga igu daadaata buu yidhi min xilligaa ka bilow ilaa qabri la idhigi doono socod iyo dadaalkaasaa inoo balana buu yidhi mataa yajidu lmar'u tacma araaxati yaa imaam haddaba goor buu qofku nastaa ayuu raaxaystaa ayuu har fadhiistaa sawdigan ordaya uun qaala laa yajidu linsaanu almu'minu tacma araaxati xataa yadaca wlaa rijlayhi fi ljannati qofku buu yidhi naxariis iyo raaxo maba dareemo ilaa uu janno u galo raaxada ugu horaysa la nastaa waa inta adduun inta lagu nool yahay laqad khalaqna alinsaana fii kabad waaba kabadba waa mukaabadaba waaba mashaakilba hadraawi baa wuxuu yidhi rabbow adaa markaad laba isla doontid midi aanay kaa durkin innaga laakiin inta ka hadhay bal laba arrimood isla raadi saddex arrimood isla raadi mid baa kuu hagaagi labadii kale way kaa kala diiqdiiqi halkay mareen unbadoon maba jirtoba maba jirto ilaahay baa saa ugu talagalay in aanay dhammaystir lahaan maba dhammaystiranto tacabkeedunbay leedahay haddaad doontid marka adiga inay kuu dhammaystiranto dee dadkii kaa saalixiinta ah ayay inaga cilmiga badnaa ee cibaadada badnaaba aanay u hagaagin oo wax un ay si ay ka ahaayeen hadihi dunya laa tubqi calaa axadin lahaa shaanu haadihi dunya laa tubqi calaa axadin lahaa shaanu amiirkii ugu dambeeyey andalas xukumay qurnaada ayaa la soo eriyey isagoo milyoneer ah laba hablood buu dhalay labadii hablo inta lagu xidhay muraakush morocco inta lagu xidhay ayaa labadiisii gabdhood ay dadka dawarsan jireen nin shaaciroo axmed rindi laydhaabaa arkay waa ninkan labadan labadii gabdhooda amiirinta ahaaba ninkii halkaa ku xidhana indhaha laga ridee jeelka ku xidhanna ma amiirkii qurnaada xukumi jirayba arrintiibuu la yaabay markaasuu gabayada carabiga gabayga ugu murugada badan tiriyey likulli shayin idaa maa tama nuqsaanu falaa yuqaru biطaybi اlcayshi insaanu hiya اlumuuru kamaa shaahadtuha duwalu man sarahu zamanu saa'athu azmaanu wahadihi اdunya laa tubqi calى axadi laha shaanu ilaa aakhirkii uu yidhi limili hada yamuutu اlqalbu min kamadin in kana fi اlqalbi islaamu wa iimaanu anniyaة الصaalixa wاlhimaة اlcaaliya labada qodobi waxa ay lid ay ku yihiin qofku dhexda inuu ku banjaro ayaad caabudi ilaahay soo maaha subxaanahu wa tacaala ayaad u tukani so ilaahay maaha subxaanahu wa tacaala maalintuu xabiibku geeriyooday sala allahu calayhi wasalama ha sayidna cumar soo seef lama bixin wallaahi maa maata والله ما مات إنها غشية كغشية موسى من قال أنه قتل أو مات والله لأقطعن رأسه فينزل أبو بكر الصديق رضي الله, عليه رضي الله عنه من أعالي المدينة حبيب فوقل صلى الله عليه وسلم فودو كقاضي مرضي هل كاسو النبي كردون كذا صلى الله عليه وسلم كلمة دي سيعانك هيد بيوري طبت حيا وميتا يا رسول الله adoo nool iyo adoo geeriyooda caraf bandidaa buu ku yidhi maxamedo sala allahu calayhi wasalam waa kii soo baxay cumaroo seeftiina dhex boodaya dadka siduu nebi maxamed u geeriyooday kelmaddiisii xasuuso man kaana yacbudu muxammadan faina muxammadan qad maat waman kaana yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut wmaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum ilaa aakhiri alaaya anniyatu asaalixa waxa kaa hor istaagi inaad dhexda ku banjartid ama aad ku caajisid niyadaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidh wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiin rabbigaad caabudaa sina ma qaadato adduunkao dhan ha isbedelo adduunkao dhan qurba ha dareemid tuubaa lilghurabaa man hum algurabaa yaa rasuula allah aladiina yuslixuuna maa afsada annaas siduu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalama idan waxyaabaha kaa hor istaagay inaad meelahaa caajisnima dacwadda iyo diinta ilaahay ay kaa gasho awala dhiyadaada sax labo himmadaadu himo sare ha noqoto cumar ibni cabdilcasiis radia allahu canhu ummadda nebi maxamed laba sanno xukumay gebigiisuba ah laba sanno ayuu ummadda nebi maxamed u taliyey sala allahu calayhi wasalam taariikhduna waxay ka marakacday laba fac qalloocii ay ka qalloocsameen manhajkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu laba sanno gudahood inuu ku soo celiyey kadibna la sumeeyoo la dilay aha muxuu ohan jiray cumar ibn cabdilcaziz radia allahu canhu niyo saalixa oo saalixoo lilaah ah iyo himo sare wuxuu yidhi anoo yar ayaa waxa himada dhagaysa hadda ha himo wuxuu yidhi anoo yar buu wuxuu yidhi niyaddayda waxaa gashay buu yidhi inaan af carabiga gabayaha iyo tilmaahmaahihiisa inaana cidi iga sarraynin waan u dhuurgalayo duurkaan galayo waan bartay buu yidhi af carabi waan xakameeyey buu yidhi in yar kadibna waxay qabatay buu yidhi sulaymaan ibnulmelik khaliifadii muslimiinta inantiisa guurso ayay qabatay buu yidhi haddana waan ka shaqeeyo waan dabagalo ilaahayadna wuu ii yasiray buu yidhi in yar kadib hadda nafteedu waxay igu sheekaysay buu yidhi madiinada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama adigu amiir ka noqo waa ka shaqeeyey buu yidhi amiir baan ka noqday buu yidhi war maxaa imaaro ku hoos dhigay baan is yidhi haddano muslimiintaba maad u talisid baan is yidhi bu khaliifadaba maad noqotid khaliifadiina noqday buu yidhi hadda buu yidhi se naftaydu waxay iigu sheekaysaa jannada gal bay igu sheekaysaa buu yidhi hadda jannaan u socdaa buu yidhi naftaydu wax kale iguma sheekayso taa mid meel aan halka ahayna nafteedu ku qanci mayso niyo saalixa iyo himo sare waxa ay keentaa qofku inuu had iyo jeer inuu sugnaado yuhabitu allahu aladiina aamanuu inaad diintaada iyo dacwaddaada iyo salaadaada iyo xamaasadaada inaad ku sugnaatid oonad marnaba hareerahaaga in aanad in aanad eegin qaala alimaam araafici saadiq raafic culamada mucaasiriintaha qarnigan bilowgiisa islaamka wax ku qori jiray saaxib taxta raayat lqur'aan saaxib kitaab alicjaaz alqur'aani waa raggii u jawaabi jiray taaha xuseen mustafa amiin raggii faransiiska islaamkaha lagu xukumo waday raggii xilligiisa usa u jawaabi jiray kelmad buu yidhi wuxuu yidhi alkhaطأu اlأkbar an tunadiba alxayaaةa min xawlik watatruk alfawda fii qalbik musiibo ugu weyn waxay musiibo ku kulanto dembi ugu weyn buu yidhi nolosha agagaarkaaga inaad hagaajisid ood qurxisid ood ka shaqaysid qalbigaagana aad fawda iyo qashin iyo wax badan ay qalbigaagana dhex yaallaan taasaa musiibo qofku ugu filan buu yidhi agagaarkiisana inuu nidaamiyo qalbigiisana inuu inuu dayaco qaala imaamu lmawduudi raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica wadaadkii hindiga ahaa ee qarnigan bilowgiisii hindiya isaguna dacwadda islaamka ka qaaday inuu diinta ummadda ugu yeedho wuxuu yidhi ismaxuu lii an aquula lakum iga raali ahaada waxbaan idinku odhan buu yidhi diintaa islaamka iyo dacwaddaa haddaad tallaabo u soo qaadaan idinka oo raba inaad diintaa u shaqaysaan tallaabadaasina ay ka qabowdahay tallaabada aad u qaadaan reerkiina iyo carruurtiina markaad u shaqaynaysaan han ku celiyo shaqada markuu qofku luqmada iyo quudka carruurtiisa iyo reerkiisa uu u shaqaynayo dareen ka qabow haddaad diintan ugu shaqaysaan buu yidhi iga raali ahaada buu yidhi fashal weyl ayaad la noqon doontaan buu yidhi dacwaddanna wax badan loo tari maayo niyad iyo himma iyo masaajid lagu xidhmo saddexdaasi waxa ay qofka ku caawiyaan naftiisa hallaabka ah ee naftiisa haalibka ah inay ka hor istaagto uu had iyo jeer mutawaqid inuu yahay had iyo jeer inuu dareen joogto ah qofku inuu leeyahay laba qoboboo kalea daba dhigayadna waqtiga aada inoo eryanaya insha allah ilaahu waqtiga noo barakay ya rabb alcaalamiin iyaguna inaynu kor istaagno mudan altaqwa wاlukhuwa altaqwa cabsida ilaahay laga boqo sarre iyo subxaanahu wa tacaala iyo walaalnimada sayidna cumar baa loo yimid radia allahu canhu ardaa taqwadu meel kastay qur-aanka ku soono noqoto saynu akhrin doono eh heedhe cabsidu waa maxay baa lagu yidhi waa maxay taqwadani horta bal fara badana meel kasta waa laga sheegsheegi uune taqwadu waa maxay baa lagu yidhi amiir cumar bin khadaab markaasaa wuxuu ku yidhi weligaaya allaha miyaanad soo lugaynin tog wada qodxa ah markaasuu yidhi haa waan soo kormaray buu yidhi maxaad samaysaa buu yidhi markaad soo kormartid tog wada qodxa ah wuxuu yidhi horta maradaan kor u qaataa buu yidhi ushamir marada si aanada maradu iga boobin qodxuhu horta kor baan u qaataa buu yidhi uma andur waan eegaa buu yidhi ayna adacu rijlii lugtayda halkeen dhigaa buu yidhi meel aan meeshii qodxa lahayn baan dul dhigaa buu yidhi ha baaraka allah fiik buu yidhi wuxuu yidhi cabsiduna waa taa-un buu yidhi dunuubtu waa qodxahaasoo kale toguna waa adduunka aan joogno buu yidhi haddaba sida aad qodxahaba aad uga faydatid eed kor adkaga qaada ad iskaga ilaalisid dunuubta iskaga ilaali in allaala inta aad taa iyo macaasida saa u iskaga ilaalisid oo cagtaada aanad kor dhigin meel aad hubsatay mooyaane inta ay taasi kugu badan tahay waxaa kugu badan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala inta majlis kasta oo xan iyo xasad iyo xiqdi iyo wax badanu dhex yaallaan meel kastoo dembi lagu hayo aada iska dhex jibaaxina waa in allaala inta aanad iska ilaalinaynin qodxaha togga dhex jibaaxan labadaa qodobe waxa ay ilaaliyaan nafta qofka muslimka ilaaliyaan cabsida ilaahay qof laabta ayay meedhaa qalbigu wuu daxalaystaa buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qalbigu heh wuu daxalaystaa ee maxay ku biiya buu yidhi daxalka dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala xuska ilaahay baa xoqa oo ka baabiya daxalka qalbiga ka ilaaliya oo waa kii nebigu inagu lahaa sala allahu calayhi wasalam quluubtu waxay la mid yihiin sidii qalbiba qalbiga uu ka uga nugul yahay inuu fitno iyo dembi inuu galo ilaa uu tilmaamaya nebigu sala allahu calayhi wasalam sida uu qalbi walba u ogolaado dembiga uu ogolaado dembiga uu ogolaado dembiga ilaa marka dambe uu noqdo buu yidhi aswad kalmirbaad kuusan mujakhiya buu nebigu wuu madoobaadaa buu yidhi qalbigu sida ay dunuubtu u galaan u galaan u galaan ee aanu tawbad tawbad tawbad tawbad u daba dhigin oo aanu u dhaqin wuu madoobaadaa buu yidhi sida daamurku madow noqdaa buu yidhi markaasaa wuu sii wado wuxuu yidhi kalkuusi mujakhiya koob aad soo qaado aad foorisay wax aad foorisay wax ma ku shubi kari wax ka daatab mooyaane abada heerkaasuu qalbigu gaadhaa buu nebigu sala allahu ilahay kama dhiga qalbigeena insha allah tacaala marka qalbigu markuu dunuubta haddii la dhaqi waayo la maydhi waayo astaqfir allah astaqfir allah subxaana allah anas ibnu malik can rasuuli lah sal wallahi inii la astaqfir allaha fi lyawmi akthara min kada wa kada hada rasuulu llahi sala allahu alay ilaahay baan kugu dhaariyey nebi maxamed dembiga uu galayuu lixdan jeer iyo toddobaatan jeer iyo boqol jeer uu ka dembi dhaafan muxuu ahaa maada facala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama sawkii habeen intuu seexday iska kace iska tukaday ee hooyadan caaisha radia allahu canha ku tidhi rasuul allah waa seexatee miyaanad weysaysanaynin markaasuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam inamaa tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii ishun baan xoogaas kuya qabtay buu yidhi qalbigaygu maisagaa aba seexda buu yidhi caaisha radia allahu canha maisagaa hafladiba maisagaa ku dhacda can dikri illahi tabaaraka wa tacaala wamaca dalik hada nabiyu sala allahu calayhi wasalam maalintii intaasoo jeer inka badan baan ilaahay u soo laabtaa oon ilaahay dembi dhaaf weydiistaa innaga xaalkeenu waa sida ilahay baan kugu dhaafi billaahi calayk unaashiduka billah ayaa dembi dhaaf mudan inaynu ku celcelinno carabkeenu aanu isku qaban wayaa baberina wacdiyey ma iloobo ilaahay khayra siiye waxa uu yidhi ka warrama buu yidhi maanta dadkan adduunka lacagta leh ee adduunka u taliyaa mid ka mid ihi hadduu ina yidhaahdo mar allaale marka aad magacayga tidhaahid dollar baan accountkaaga kugu shubaya bosh one dollar bosh one dollar your account toos ugu dhacayo sheekaasi wuxuu nagu yidhi ka warrama buu yidhi miyaynu aamusi lahayn buu yidhi xataa kor haddaynan odhan lahayn hoostun baynu ka odhan lahayn buu yidhi dadkiibayna maqline ilaan bahalkii dolarkiiba yucbadu min duuni illah inagu soo runtay ma yucbadu min duuni illah ilaa ay gaadheen jeebkaaga waxa ku jiru madna qiimo tahay qalbigaaga waxa ku jira maaha hadda jeebkaaga inta ku jirtuma adiguna qiimahaagu uu yahay waxaad goysaa un jeebkaaga waxa ku jira unbaad goyni wax kala goyn maysid ka warrama buu yidhi arrintaas oo musiibo ma aha allah alwaaxid alfardu samad alghaniy ayaa wuxuu yidhi mar allaala marka aad xustaan waan idin xusi aniguna subxaanak ha iloobina haddaad keligaa i xustid keligay baan ku xusi haddaad mala dhexdii soo hadal qaadid mala ka khayroo maa ku soo hadal qaadiyo malaa'igta ah allahu subxaanahu wa tacaala wamaca daalik haddana hafladunba alla inaga maqashaysa subxaanahu wa tacaala rabbi waa ka maqanna haddana subxaanahu wa tacaala wamaca daalik inagama jeedsane waa inoo yeedhayo albaabu tawba o dhan baa maxay tolay furan altaqwa waluquwa attaqwa aayadaha qur-aanka dhaqsi u sheegi doona haddii ilaahay idmo kelmadaha attaqwa waalukhuwa walaalnimada iyo cabsida ilaahay waa kelmadaha sidii loogu celcelinayey loogu celcelinayey loogu inta la calaliyey la calaliyey dhadhan intay lahaan weyda imka la iska odhanayoon macno qalbina aan taabanaynin dhegna aan dhaafaynin ka hadlayana carbihiisa aan soo dhaafaynin amaa berigii hore dadkii hore saalixiinta islaamkan u gargaaray qiimaha iyo taariikhda galay ittaqu llah marka la yidhaahdo nin baa isna ii sheegay oday soomaali ah toddobaatan kor u dhaafay da'diisu helsinkiibu isna igula hadlay wuxuu ku yidhi almisow annagu berigii hore wacdigu naguma badnayn wacdiga laiswacdiyaa naguma badnayn buu yidhi soomaaliya markaan joogna he bishii ama labadii bilood unbuu wadaadku intuu istaago maalin unbuu intuu noo soo jeesto ayuunbuu laba aayadood iyo lala ilaahay ka baqaynaa masaajidkao dhan oo wada ooyin baanu soo bixi jirnay buu yidhi war hadda buu yidhi almisow cid idinka hadal badan ma jirto afartanka saacadoodba muxaadaro iyo dacwadiiyo waxaad wadaan buu yidhi arrimo qalbi ku ta'afuriyo waxaan aydin sheegi saa ugu ta'afurin ma badna eh war ma annagaa isbedelnay buu yidhi dhegaystayaashii haddaanu nahay mise idinkaa isbedelo waxaan aad ku hadlaysaan qalbigiina aanay ka soo baxaynin hadalka ilaahay muxuu noo saamayn laaya ilaa walba laba aayadun baa nagu filneedo waanu iska bixi jirno zaabe laba bilood iyo wax noo ahaan jirte asidq asidq walikhlaas wax badan baa dhaawacmay soo maaha markaa marka dibnaha unbaynu iska dhaqaajin doonaa dhagaha unbay ku dhici tan unbay ku bixi wakaanahu ma kaan deedna saa unbaynu wad ilahay khayrkayna waafajiyo insha allah tacaala cabsida ilaahay waa shar shuruuda tamkiinka haddaad dooni ilaahay inuu kuu makino cilmigaaga inuu makino diintaada inuu makino magacaaga inuu makino aakhiradaada inuu makino shardiga koowaad waa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala shard aan mid kale aan lahayn المخرج من كل ضيق عليل والب مخرج بي أطحي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أرن كستو عليل يؤذق يسر يتيسير بي أطحي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا افتين يا نور بصيرة أي أطحي إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أد حق يا باطل كأتوك لقرتي ومع ذلك إلهي باكو جعلان ملائكتي ساكو جعلان بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين عذوغاغا دغرتيسا عبسيدا إلهي باغا شانك أه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا warheedhaha samaanta meel walba layskagaba imad badaheennay ag joogaan samadahay yaacaya saxarahay degeen dhaga dhaadheeroo telesom iyo wax la yidhaahday meelaha a dhigteenoo lagu dhagadhageeya waxaa la isla odhan doono telefoonadii baa wax lagu rakibtay hadliba keli maysid musiibaa jirta waa ta la iswada shib nin walowba aamus buu yidhi had nabadgeshide a ilaahay wuxuu leeyahay wain tasbiruu haddaad sabarka ku dhegtaan watattaquu cabsina ku lamaantaan hee laa yadurukum kayduhum shay-a dhagartoodaoo dhan isku dar dhib idiin geeni maayaan ina allaha bimaa yacmaluuna muxiit ilaahay baa koobay subxaanahu wa tacaala oo ixaateeyey wax kastoy samaynayaan ee isaga xaggiisa madad madad yaa raxmaan dhah madad yaa allah ilaahay madadkiisa soo dejiya ku soo dejiya baryootan iyo tuugnimo ilaahay aad tuugaysaan oo ishoos dhigaysaan laa yadurukum kayduhum shay-a imaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi raxmatan waas alla kuu naxariiso ayaa la dhibay soo maha kelmad buu yidhi wuxuu yidhi war duulka nafta inoo keenay buu yidhi maxay igu samayn karaan buu yidhi way idili soo maha waa shahaada fii sabiili illah waaba darajo sare maxay kamay samayn karaan buu yidhi way ixidi soo maaha oo ilaahay baaban la khalwoonayo khalwa ii tahayo de ilaahay baaban caabudi in badane maxay kale inagu samayn karaan buu yidhi waa lagu mustaairn waa lagu mustaafurinoo magaalo kalea lagu geyni waaba dalxiis buu yidhi wadan cusub iyo dad cusub oo aqoon baaba soo baran maxay kale dhaga hayaan maadaa maxay kale samayn kari abadan in tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya waxyaabaha qofka ku kalifa inuu habrado xaqa sheegi waayo inuu aamuso ama dullinimo inuu qaato zamankan aan ku nool waxyaabaha ugu waaweyn waa cabsi qofku uu u qabo dhallaadkii iyo ubadkii wixii uu dhalay horaa loo yidhi alawlaadu majbanatun mabkhala caruurtu fulaynimadana way ku baraan ubadku fulaynimadana way ku baraan bakhaylnimadana way ku baraan buu yidhi markaa istiraahidba caruurtii waa ilaah caruurtii waxuunba halka dambe kugu xidhanoo dib kuu haya ku dhici maysid horay u cadabi u tidhi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kafaalo qaaday halkaana meel buu dhigay ha habranin laa taakudka fi llaahi laa taakudka fi llaahi lawmatu laa'im sayidu shuhadaa'i xamza wa rajulun qaama ilaa imaamin zaalimin faqaala lahu ittaqi illaaha faqatalah qariinu xamza fi ljanna buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam idan walyakhsha aladiina law tarakuu min khalfihim duriyatan ضعافا خافوا عليهم maxay sameeyuu alla yidhi falyattaquu اllaha walyaquluu qawla sadiida falyattaquu اllaha walyaquluu qawla sadiida taana allah kafaalo qaaday subxaanahu wa tacaala ku xidhnaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xidhnaan akhiiran wa qabla kula shay waxaan in badan loo soo jeediyeen u hadliyeedin u dhagaysaniyeen u sujuudiyeed u rukuuciyeed salaadaha qabowga aada u soconi sow maaha ilaahay raaliha kaa noqdo jannahaad geshi wax kalaynu bilaahi calaykum intaasoo dhan maanta aynu fadhina sow ilaahay raali haynaga noqdo ilaahay janna hayna geliya naarna ilaahay haynaga kaxeeyo sow maaha sow hadaf qofku uu nool yahay ma aha dhaarta yowmaalqiyaamo allow hay hoojin dhaarta yowmaalqiyaamo allow meel aad nacabtay ha i geynin dhaarta yowmaalqiyaamo rabbow siduu imaam ibnulqayim yidhi raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica jannatun baaniiha araxmaanu waljaaru fiiha axmadu janno raxmaanku goglay dariskaa iyo jaarkaaguna uu yahay axmed waa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam soo hadafka loo socdaa kaa maaha ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanah tilka aljanna nuurisuhaa min cibaadina man kaana man kaana taqiya iyadna waxaa lagu gaadhaa janno ayaa lagu gaadhaa shan sifadood shan sifadood haddiina laga helo oo mutaqiinta ilaahay qur'aankiisa uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala dowr badan iyo juhdi badan ayaynu insha allah tacaala qaadan nafteenana waynu ka adkaani asidq run sheeg maanta zamankan aan ku noolnahay malaha zaman ka been badaniba ma jiro zamankuba waa zamankii beentaabaad moodaa maraykan ciraaq waxaan u baabiinayaa hub dheeraaduu leeyahay waa been dan kaleu ka leeyahay ku dhici maayo run hataa been gaalkii inuu run sheego kuma dhaco wuxuu leeyahay dan kaleu ka leeyahay xukaamtii shacbigooda been bay u sheegi shucuubtii xukaamtooda been bay u sheegi axsaabtii shucuubtooda been bay u sheegi shucuubtu axsaabta been bay u sheegi taajirku ka ka iibsanaya been buu u sheegi ka iibsanayaa taajirka inuu racu rabaa been buu u sheegi ummad rabta inay iswada boqnagoyso mid walba uu leeyahy ka haleelo adigu ka qabso maxaa kaa gala inta kale kadib uu faafay ilaa daraja bakiida وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار siduu نبgu tilmaamay صلى الله عليه وسلم صفooyinka نفta lagaga adkaana الصدق أuلئiكa الذينa صدقوا وأuلئiكa هم المتقوuن قاaل ابن عabاaس رحمaة اللahi عaليه aيadda markuu ka hadlayay laba aaيadood qofka laftiisa ku xaqiijiya ee naftiisa fuliya أuلئiكa الذينa صدقوا ayuu soo hoos galaa buu yihi أول شhيء قل إنa صلاaتيi ونسكيi ومحyاaيa ومamاaتيi aayaddaa gidaar dheer hortaada ku qoro far waaweynna ku qoro ku seexo oo ku soo toos qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin qaala ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh aayadda isagoo isna wax ka sheegaya aayaddaa waxaa xaqiijiyo oo keliya buu yidhi qofka markuu wax bixin dar ilaahay u bixin markuu diidi dar ilaahay u diidi markuu cadhooni dar ilaahay u cadhooni markuu faraxsan yahay dar ilaahay u faraxsan marka uu colaadini dar ilaahay u colaadin marka uu soo dhawayni dar ilaahay u soo dhawayni daa'ima waabada waqabla kula shay ilaahay subxaanahu wa tacaala raaligelin asidq arjuu ilaahay waxaan ka rajayn inaynu xaqiijinno sidqigii hadalka sidqigii camalka iyo sidqigii xaalka sidqi alqowl waxaynu sheegaya waaqicu inuu iswaafaqo sidqi alacmaal acmaashaynu inay waafaqotii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidqu laxwaal markaynu dadka hor joogno iyo markaynu keligeen nahay inay sidqi inay noqoto isku xaal aynu ahaano oynanu kala duwanaanin shacaa'irka ilaahay ha la weyneeyo shacaa'irka ilaahay weynaynta laweyd la weyneeyaa cabsida ilaahay bay ka mid tahay waman yucadim shacaa'ir allahi fainahaa min taqwa alquluub shacaa'irta ilaahayoo cadayga nebi maxamed uu ku cadayn jiray sala allahu calayhi wasalam oo sunno ah shacaa'ir min shacaa'irtii islaamka ay maxaytole ka mid tahay islaamku wax weyn iyo wax yarna aanu kala aanu kala lahayn wax allaale wixii nebi maxamed ka tegey sala allahu calayhi wasalam wax allaale wixii laga soo haleelay qur'aan wax allaale wixii salafkii radia allahu canhum laga soo haleelay waa shacaa'irullah ha kala qaadan midna ha dhayalsan intaba nebi maxamed ma ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ma sugnaato ma kuu caddahay waa shacaa'iro ilaahay ee weynee alcadl alcadl alcadl alcadl alcadaala ya shabaab xataa maca alcaduw xataa kaad necab tahay u cadaalad fal wax kale iska dhaafe walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa wattaquu allaha ina allaha khabiirun bima yacmaluun alcadl kaad jeceshahay kaad is aftaqaanaan kaad isheeko taqaanaan kaad isku guruub tihiin kaad isku nashqada tihiin iyo ka kaa fog eed wax isku haysataan alcadaala cadaala fal in siday tahay looga soo baxo darajo qiimo qiimo sare ah bulshadana in allaala inta aynu ku faafino cadaaladda dhexdeeda in allaala inta naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala alcafwu waasafx malaa'ig ma nihin bashar baynu nahay waynu isku qaldami maalintii u yimid wafdi tamiim ay yimaadeen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa kii abubakar yidhi hebel madaxa looga dhigo cumar bin khaaabna waa kii yidhi hebel ha looga dhigo madax cumar bin khaaab waa kuwii isku qabtay abubakr codka kor u qaaday masjidkii nebi maxamed dhexdiisa sala allahu calayhi wasalam wallaahi yabna alkhaaab maa turiidu ilaa mukhaalafatii yabna alkhaaab buu yidhi adigu anuunbu ilaahay kaa daba dhig inaad i khilaaftid mooyaane wax kale uma socotid wabna alkhaaab ya abubakrin sidiiq ibn alkhaaab uu yidhi wallaahi maa uriid inaan ku khilaafo ma rabo buu yidhi ee laakiin labada rag adna ninkana ila wacan inuu reer beni tamiim inuu u taliyo adna kanaa kula wacan ya ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illah waatii aayaddaasi nebi maxamed ku sala sala allahu calayhi wasalama alcafwu waasafx bashar baynu nahay malaa'igma waynu isku qaldani waynu isxagani waynu isku dhufani waxbaa ina kala dhex mari alcafw alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waa dhaqan taqwada lagu yaqaano awalan waqabla kula shay gayru macsuumiin waxaynu nahay shacab ummad waxaynu nahay aan macsuum ahayn nebiyada ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala haddaad doontid markaa sidii uu yidhi abulcutaahiya haddaad doontid buu yidhi walaal aan ceeb lahayn walaal la-aan baa kugu dhici buu yidhi haddaad doontid malaa'ig in walaalkaa uu noqdo waxbaba aanu kusii ka siibanin bilaa walaal baad noqon doontaa buu yidhi kii kalena wuxuu yidhi nadarta ilaya bicayni suktin low kaanat cayna ridaa lastaxsanta mastaqbaxta waxaad igu eegtay buu yidhi il cadhaysan ishaasi hadday ahaan lahayd buu yidhi il faraxsan waxaad dhibsateed kamatay waad ku farxi lahaydoo wax wanaagsan buu kula noqon lahaa ee inta aanad horta cadhoonin baad markii hore wax iga qabtay buu yidhi hayru macsuumiin walaalnimadaasi waxay keeni markaas qalbi nadiif ah oo qofku dar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu socdo waqfatun maca nafs waxaan idhi hadduu sax yahay waa min allahi warasuulih haddaan wax ku daray ama wax ka nusqaamiyo waa naftayda iyo shaytaanka alla iyo rasuulkuba beri buu ka yahay mid ah aakhir kelmahan ku khatimo hadalkaan ku bilaabayna weeyaan nafteenna haddaan ka adkaanno hayrkiin waynu ka adkaani naftaa labadaa garab dhexdaada taalla naftaa maalintaynu iska caabinaynu meel iska dhigno eaynu laylinno ee aynu ku hogaamino hogaanka cabsida alla subxaanahu wa tacaala waa inta ay wax walo dhulka korkiisa saarnaa uu inoo sahli doonaan maalintay taasi inaga badisa laakiin shahwad inagaga badiso ama shubhad inagaga badiso shahwad inagaga badiso mid kursi iyo mid adduun iyo mid dumar iyo mid xaal iyo mid magac iyo ha lagu sheeg sheego halkaa iyo mid shubhadood oo bidcad iyo khuraafe iyo asaatiir iyo wax maa anzala allahu biha min sultaan ay inala gasho labadaa arrimood maalintay nafteena aynu ka hananno ee aynu nidhaahno alxaqu alxaqu maa ataa bihi muxamadu sala allahu calayhi wasalam waa bidaayat ariiq أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم تب علينا يا تواب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز المجاهدين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا رب العالمين اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم استعملنا لنصرة دينك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم